bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam أbu ciisa التirmidiy raximh اllah taعalى bab ma jaءa fi karahiyaة الصlaة bعd الcصr وbعd الfjr baabu bayaani ma kii cadayntiisii buu u baab yahay jaaa yimid fii karaahiyati salaati salaadii karaahadeedii bacda alcasri la tukado wa bacda alfajri la tukado salaada casar kadib iyo salaada subax kadib yacnii marka salaada subax kadib iyo salaada casar waxaa laga wadaa biictibaari ficli linsaan isaga markuu salaadii tukada wa subaxi buu tukaday bacdiyada marka waa biictibaarihi isaga ee maahan biictibaari lwaqti ma aha leanna haddii waqtigii galay welina uusan subaxiiba tukanin de laba ragco ka horeysou tukan karaa salaaddii subax labadii faradkuu tukanayaa marka bacda alcasri iyo bacda alfajri isaga markuu salaaddii subax tukaday ka bacdi wa salaadii casri markuu tukaday ka bacdi wa qaala xadaanaa axmed bnu maniic lianna awqaatu nahyiga waxaa loo qaybiyaa labadaas qaybna waa biictibaari ficlihi isaga qayb kalena waxay tahay biictibaari alwaqti maalan qoraxda markay dhacayso iyo markay soo baxayso iyo wax isaga ficilkiisa ku xiran maaha laakiin bacda alcasri iyo bacda asubxi lama tukan karo marka la leeya waa markuu isaga tukado ka bacdi wax isaga ficilkiisa u laabanayo waqtiga shanaadna de waa xiina yaquumu qaa'imu dahiira isagana de biictibaari ficlihi maaha qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa hushaymun wa huwa bnu bashiir alwaasitiyu qaala akhbaranaa mansuur wa huwa bnu zaadan can qataadata qaala akhbaranaa abulcaaliya can ibni cabaasin qaala samictu hayra waaxidi min asxaabi اnabiy sal l slam mid waxaan ahayn ayaan ka maqlay oo asxaabta nebiga ka mida minhum cumaru bnu lkhadaab uu ka mid yahay meeshaa marka waxaa laga qaadanaa aalubeytka iyo asxaabta xiriir fiicanaa ka dhexeeyay ibnu cabaas waa aalubeytkii nebiga haddana maca daalika wuxuu leeyahay dad badan oo asxaabta ka midaan ka maqlay ou ka mid yahay cumar bnu lkhadaab wa kaana cumar wuxuu ahaa min axabihim ilaya dadka yacni ka loogu jacayl badan yahay aniga agteyda ayuu ahaa marka isagoo ahlu beyt ah ayuu cumarna xaqiisa yaqaanaa sidaas marka shiicada iyo raafidada madaahibtooday khilaafsan tahay iyaga waxay leeyihiin ahlu beytka lama jeclaan karo ilaa saxaabada in laga baraa'a qaata maahan ee waa kan isagii ibnu cabaas oo ahlu beytkii maahan haddana cumar miyuu ka baraa'a qaatay mase waa muwaalaadu uu ku lahaa wa kaana min axabihim ilaya ayuu ahaa ana rasuula llahi sal l slam rasuulka nahaa cani salaati buu reebay bacda alfajri fajarka kadib markii fajarka la tukada kadib xataa tadluca shamsu ilaa ay qoraxda soo baxdo wa cani salaati buu reebay bacda alcasri casarka kadib xataa taqruba shamsu ilaa ay qoraxda dhacdo marka wa cani salaati bacda alcasri xataa taqruba shamsudan xadiid abu daawuud kusoo arooray baa jiro dhahayo nahaa rasuulu llahi sal l slam can isalaati bacda alcasri ilaa washamsu murtafica ilaa washamsu murtafica marka hadday qoraxdu bannaanka taallay korayso yacni nahyigu inuunan ahaynaad moodaa kaas oo nahyigu marka uu yahay marka ay qoraxda dhacayso laakiin hadda xadiidkan waxaa ka muuqda casir markii la tukada ilaa ay qoraxda ka dhacdo dhan nahyigaas inuu soconayo marka awqaatu nahyi shan waay zawaalka bacda subxi cinda طuluuci shamsi bacda alcasri cinda guruubi shamsi shanay noqonayn haddii marka bacda subxi iyo bacda alcasri la yiraahdo waxaa loo jeedaa cinda طuluuci shamsi wa cinda guruubiha marka la yidhahdana saddexuu noqonaa waqtiga xadiidkaa marka ilaa wa shamsu murtafica taasaana laga fahma nahyigan marka salaada la reebayna waa salaad aan sabab lahayn ama salaadu hadday daatu sabab ay tahay ama qala salaad farad oo la qalaynayo ama salaad raatibo oo aad tukan jirto ku dhaaftay ood xasuusatay waqtigan nahyiga oo kale taxiyatulmasjidkii iyo kale janaazadii oo kale iyo kuwaas waa bannaan yihiin qaala wfi lbaabi can caliyin wbni mascuudi waabi saciidi wacuqbata bni caamirin waabi hurayrata wabni cumar wasamurata bni jundub wasalamata bni alakwac wazayd bni haabit wacabdillaahi bni camrin wamucaadi bni cafraa wsunaabixiyi walam yasmac min anabiy sal l slam sunaabixina nebiga waxba kama maqlin waa kii taabiciga ahaa cabdiraxmaan bni cusayla wa caaishata wa kacbi bni murata wa abi umaamata wa camri bni cabasa wa yacla bni umaya wa mucaawiya qaala xadiidu bni cabaas can cumara xadiidu xasanu saxiix ayb wahuwa qowlu akhar اlfuqahaa'i weeyaan min asxaabi الnabiy sal ll slama iyo waman bacdahum iyo dadka ka dambeeya anahum karihuu salaata bay kahdeen bacda salaati subxi subaxa kadib xataa tadluca shamsu ilaa ay qoraxda ka soo baxay wa bacda alcasri casarka kadib xataa taqruba shamsu ilaa ay ka dhacdo qoraxda fa ama salawaatu alfawaa'itu salaadaha tago salaadaha qofka dhaafay ee ka tegay uu qallaynayo ama farad ha noqoto ama sunno ha noqoto ila sunnadaba waa la qalleeyaa nebiga labadii ragcee duhurka ka dambeysay casr kadib buu qalleeyey falaa ba'sa dhib male an tuqdaa in la qalleeyo bacda alcasri iyo wa bacda asubxi marka imaamu tirmidi laftiisa wuxuu ku wadaa nahyigan inuusan mutlaq ahayne mararka qaar in laga soo reebayo wixii sabab leh hadda wuxuu leeyahay haddii salaad qalloo kugu jirto ay jirto bacda alfajr waa qalleyn kartaa salaad raatiba a labadii ragcee fajarka ka horreysay yaadan tukanin sidaad usoo socotay masjidkiio salaada lagu jiraa timid subax tuko markaad salaaddii subax tukato kadib labadii ragce ee subaxa ka horreyn jirtay bacda subxi baad tukan kartaad qalleyn kartaa xadiidkeedana abu daawuudkuu ku yaallaa oo xadiidkeeda marka fii sunan abi daawuud uu ku sugan yahay fawaa'idku marka waa la qalleyn karaa ama ha ahaato ama ha ahaato waajib ama ha ahaato sunno falaa ba'sa dhib male an tuqdaa in la qalleeyo bacda alcasri iyo wa bacda subxi ee midaas subaxana de xadiidkaasaa daliil ah bacda alcasrina nebigaaba qalleeyay sal khusuusiyaadkiisanada ka mid maaha nebiga sal l slam arrintaa nebiga uma gaar aha maunan dhihin sidaa ayb laakiin isagu markuu tukaday waa daa'im yealay labadaa ragco maalinkaa markuu qalleeyay wixii ka dambeeyey casar walba waa tukan jiray caaisho siday sheegaysa daa'im yeelidaasaa marka isaga nebiga ou gaar kula ahaa oo waxay leedahay wa kaana idaa facala shay-an hadduu wax sameeyo ahbata waa sugaayay qaala caliyu bnu lmadiniy qaala yaxya bnu saciid qaala shucbatu lam yasmac qataadatu min abilcaaliya qataada abulcaaliya kama maqlin ilaa alaaata ashyaa saddex shay maahan yani inta xadiid ee uu ka maqlay bay yaqaanaan saddex unbuu ka maqlay buu leeyahay xadiida cumar ayuu ka maqlay ana nabiya sal l slam nahaa can isalaati bacda alcasri xataa taqruba shamsu wabacda subxi xataa tadluca shamsu waa kan wa xadiida bni cabaas can اnabiy sal l slama qaal laa yenbagii liaxadin qof uma haboona an yaquula ana khayru min yunusa bni matta isagana marka uu keeni qaala waxadiidu caliyin iyo xadiidka cali alqudaatu halaaatun saddexdaa xadiid buu qataada abulcaliya ka maqlay bes kanaad waa ku jiryaa marka waa saxa baabu maa jaءa fi الsalaati bacda اlcasri baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab yahay jaءa yimid fi الsalaati salaad bacda اlcasri la tukado qaala xadaثna qutaybaةu wahuwa bnu saciid abu rajaء qaala xadaثna jariiru wahuwa jariir bn cabdالxamiid aلdabiyu can caطaaءi bni saa'ib can saciid bni jubayr can ibni cabaasin qaala inamaa sala nabiyu sal l slam nabiga waa tukaday alrakcatayni bacda alcasri labada ragco ee casarka ka dambaysay liannahu ataahu maalun maal ayaa u yimid fashaqalahu wuxuu ka shuqliyey can irakcatayni bacda duhri labada ragcee duhurka ka dambeyso fasallaahumaa bacda alcasri buu tukaday uma lam yacud lahumaa uma laabanin mar dambe xadiidkan marka laba meelba marka wuxuu leeyahay maal ayaa shuqliyey xadiidka kale wuxuu leeyahy saxiixa wafdi cabdilqays uma lam yacud lahumaadaana caaisha xadiidkeeda waa ka soo horjeedaa meeshaa marka de ibnu xajar xaafidku wuxuu yidhi fatxulbaariga huwa min riwaayati jariir can caطaa waqad samica minhu bacda اkhtilaaqihi xadiidkan saa arkaysaan waa xadiidi jariir can caطaa caطaa bnu saa'ibna ikhtilaadaa ku dhacay jariirna dadkii bacda alikhtilaad ka wariyey buu ku jiraa marka waa cilo wain saxa haddii uu ansaxa xataa fahuwa shaahidun lixadiidi umi salma laakin daahiru qowlihi uma lam yacud mucaaridun lixadiidi caaishata almadkuur fii hada albaab lagu sheegay waa baabkii marka xadiidkii bukhaariga wayuxmalu nafyu marka marka hadduu ansaxo xadiidkan uma lam yacud lahumaa uma laabanin iyo caaishana ay leedahay waa daa'imay nebiga waa iskhilaafsan yihiin haddii kan uu ansaxo waxaa la leeyahay wuxuu leeyahay fayuxmalu nafyu calaa cilmi raawi uma lam yacud lahumaa waxaa lagu xambaarayaa isaga ogaalkiisa isaga ogaalkiisa ibnu cabaas mar dambe uma laabanin sida isaga uu yani cilmigiisu yahay caaishana waxay ka warantay iyadana cilmigeeday ka warantay ayb markaasuu yidhi fainahu lam yaطalic calaa dalika wlmuhbitu muqadamun cala annaafi wlmuhbitu muqadamun cala annaafi marka xadiidka cilana waa ku jirtaa sanadkiisa lacala hadduu ansaxana kan caaisha laga hormarinaa leanna midka caaisha iyada wax ay aragtay ay sheegtay isagana ibnu cabaasna nafyibu ayuu keenay nafyiguna cadamulcilmi waayo wacadamulcilmi laysa bicilmin waxaas ma ogi cilmi maaha iyada ninkii ogna wixii uu ogyah sheegaya ibnu xajar fatxulbaariga sidaas u jamciye qaala wafi lbaabi can caaishata waumi salamata wamaymuunata waabi muusa qaala xadiidu bni cabaasin xadiidun xasan xadiidka ibnu cabaas waa xadiid xasan buu yidhi laakiin ciladaasaa jirto ibnu xajar sheegay qaala waqad rawaa hayru waaxidin can اnabiy sal l salam anahu salaa bacda alcasri rakcatayni hal wax ka badan waxaan ahayn ayaa nebiga wuxuu ka wariyey nebigu inuu tukaday casrka kadib laba ragco ayb xadiidkaas umu salama yuu ku xoojina marka wahada khilaafu maa ruwiya canhu kan wuxuu khilaafsan yahay wixii nebiga laga wariyey anahu nahaa can asalaati bacda alcasri xataa tagruba ashamsu xadiidkaas u khilaafa laakiin dama khilaafayo wax sabab ayuu u yeelayo qala faaita yani raatibo ka tagtay buu qalaynaya qaala waxadiidu bni cabaasin asaxu isaga saxiixnimo badan xaysu qaala lam yacud lahumaa mar dambe uma laabanin markii uu tukadayna qalay ahayd waxbuu qalaynaya laakiin inuu u laabtay bukhaari iyo cadaynaya waqad ruwiya can zayd bni haabitin naxwi xadiidi bni cabaas qaala waqad ruwiya can caaishata fi hada albaabi riwaayaatun caaisha waxaa laga wariyey baabkan riwaayaat ruwiya canha waxaa laga wariyey ana nabiya sal l slam nabiga maa dakhala calayha bacda alcasri inuunan ma u soo gelin casarka kadib ilaa sallaa rakcatayni mar allaala markuu usoo galo casar kadib laba ragcoo tukan jiri qaala waqad ruwiya oo imaam axmed iyo bukhaari iyo muslim baa wariyeen taas wa ruwiya canha waxaa laga wariyey can ummi salamata can inabiy sal l slama anahu nahaa can asalaati bacda alcasri xataa taqruba ashamsu wa bacda subxi xataa tatluca shamsuna waa laga wariyey ayb waladii ijtamaca calayhi akharu ahli lcilmi ahlucilmiga badankoodkay ku kulmeen wuxuu yahay calaa karaahiyati salaati bacda alcasri casarka kadib in la tukadaa karaahadeeda xataa taqruba shamsu ilaa ay qoraxda dhacdo wa bacda alcasri xataa tatluca shamsu ilaa ma stuniya min dalika wixii laga soo reebay maahane maxay tahay milu salaati bimakata salaada maka lagu tukanayo bacda alcasri casarka kadib xataa taqruba shamsu ilaa ay qoraxda ka dhacdo wa bacda subxi xataa tatluca shamsu bacda awaafi labada ragcee dawaafka qofku hadduu casrka kadib dawaaf sameeyo subxi kadib buu dawaaf sameeyey labadii ragcee dawaafka waa samayna marka faqad ruwiya can nabiy sal l slam ruksatun fi dalika nebiga ruksaa laga wariyey ruksadaas maxay ahayd xadiidkii waxaa waaya bani cabdimanaaf reer bani cabdimanaaf ow laa tamnacuu axada daafa bihada albeyti ayata saacatin shaaa wasallaa ow kamaa qaala sal l slam reer bani cabdimanaafoo ha u diidinina qof masaajidkan yimaado saacad walba ou dawaafo salaadna uu ku tukado marka marka laga hadlaayo awqaatu nahyiga ayaa ictibaaraad kala duwan looga hadlaa mar waxaa looga hadlaa biictibaari alamkina amaakinta markii la fiiriyo maka waa ka duwan tahay maka iyada waqti kasto salaadna manhi kuma aha lan xilli kastaa in la dawaafo waa bannaan tahay xadiidka soo sheegaya dawaafkiina salaadou wataa midkaa marka tirmidi uu sheegaya waa kaas iyada naftirkeedna ma la ysku raacsanayna waqad qaala bihi qowmun waxay yidhaahdeen min ahli lcilmi min asxaabi nabiy sal ly salam waman bacdahum sidaasay dheheen oo ragcatay dawaaf iyada ama casar ha ka dambayso ama subax ha ka dambayso waa la tukana wa bihi yaquulu shaaficiyu wa axmedu wa isxaaq qaala waqad kariha qowmun min ahli lcilmi waxay kahdeen min asxaabi nabiy sal ly salam ah iyo waman bacdahum dadkii ka dambeeyey asalaata bimakata maka dhexdeeda in lagu tukado aydan xataa bacda alcasri casrka kadib iyo wa bacda asubxi wa bihi yaquulu sufyaanu thawriyu wa maliku bnu anas wa bacdu ahli lkuufa iyagu waxay leeyihin salaada xataa haddaad dawaafto bacda alcasri labada ragco waa qaadane ama waa sugaysaa markii qoraxda soo baxda iska tukanay cumarna waa laga warinayaa saan oo kale intuu dawaafay subax ayuu hore u baxay diituwa markuu maraayo qoraxdu ay soo baxdaybu halkaas ku tukaday labadii ragcad xoogaa marka iyagu khilaafkaasna wuu jiraa laakiin imaamu shaafici sida uu yidhaahdo ayaa ugu ugu xoog badan leanna isagu wuxuu yidhaha salaadaha daatu sabab iyo mid mutlaqa loo kala qaada midda mutlaqa waa manhi amaa daatu sabab iyada waa la tukana wuxuuna ku saleeyaa labadii ragcee duhurka mar haddii nebigu waqtu nahyi uu qalleeyey salaad farada qaladeed min baabi owlaa waay ile tii sunnadiiba haddii la qalleeyey farad waa min baabi owlaa waay ee sunnadaas haddii la tukaday lafteedana wixii sidaasoo kaleo sabab ku imaanayana waa looga qiyaasanaa ayb wixii marka aan sabab lahayn waa marka wax nahyigu ku dhacay ragcatay dawaafna de sababay leedahay imaamu shaafici marka baabkan isagaa aad u iftiimiyey culummadii ka dambeysayna taxqiiqiisaas ay ku tageen ibnu teymiye iyo hadda ibnulqayim iyo markay baxhiga iyo samaynayaan sida badan yacni baxhigan shaafici unbay keenayeen ayb biictibaari alasmina marka la fiiriyo xataa waqtiga zawaalka isagana zawaalka salaad in la tukada sunna mutlaqa waa la reebay waxayna yaquumu qaa'imu dahira xadiidka camr bni cabasa ahaa haddana maca dalika maalinta jumcada waa laga reebaa iyada oo jumcada xataa waqtu zawaal waa la tukan karaa sunnadaas mutlaq ah wuxuuna ka qaatay shaafici xadiid mursala oo uu ku xoojiyey ficilka asxaabta leanna xadiidka saxaabada waxay samayn jireen intay soo hormaraan ayay salaad sunna ah iska wadi jireen ilaa uu nebiga mimbarka ka soo fuulo sal alla ly slam nebigana bacda zawaal uu mimbarka soo fuulaa marka qabla zawaalay salaad bilaabayaan mana kala goynayaan ee nin ayaga ka midoo inta bannaanka ha loo baxo zawaalkii ma galay dhaha eena lama arkin marka maalintaas jumcada xadiidka mursalka iyo ficilkaas asxaabta marka masaajidka haddii lagu soo hormaro intii la doono sunno ayuu qofka tukanana uma xadiidkana waatuu ahaa uma sallaa maa shaaa allaahu an yusalliya biictibaari lasmina ama ayaam maalmuhuna sidaas waay iyadana ayb baabu maa jaaa fi salaati qabla almagribi baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay jaaa ku yimid fi salaati salaad qabla almagribi la tukado qoraxdii markay dhacdo maqribka ka hor la tukado qala xadaanaa hanaadu huwa hanaadu bnu sariy abu sariy alkuufiyu qala xadaanaa wakiicu wahuwa bnu ljaraax abu sufyaan can kahmas bni lxasan wa huwa kahmas bnu lxasan atamiimiyu abulxasan hiqatu akhraja xadiidahu asxaabu lkutub asita can cabdillaahi bni bureyda saxaabigii a dhale bureydat bnu lxusayib alaslamiyu whuwa hiqat akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can cabdillaahi bni mugafal wahuwa almusaniyu asaxaabiyu can inabiyi sal l slama qaal bayna kuli aadaanayni laba aadaanoo kastaa salaatun baa ahaatay liman shaaa qofkii doono marka bayna kuli aadaanayni iqaamadii iyo aadaankaa laga wadaa taqliib waay markaadaankii baa la qallibay aadaanaynaa layidhi marka aadaanka iyo iqaamo kastaa inta u dhaxaysa salaad baa ku sugan liman shaaa qofkii doono sunno marka aada mu-akad u ah maaha ayib marka aadaanka maqrib iyo iqaamada maqribka inta u dhaxaysa marka in la tukan karaa laga qaadana qaala wafi lbaabi can cabdillahi bni zubayr qaala xadiidu cabdillahi bni muqafal xadiidun xasanun saxiix salaadaas marka weliba bukhaari waxaa ku sugan amar salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi liman shaaa marka amarkaas waa amru nadbi waa amru istixbaab liman shaacdaa qariino u ah marka oo ka leexinaysa mawjuubka imaamu nawowina waa ka dhaho marka yacni inkastoo shaaficiyadu aynan sunnaynin laakiin wuxuu leeyahay waa sunno lianna amaraab soo arooray uu leeyahay imaamu nawowi raximah llah qaala waqad ikhtalafa asxaabu nabiy sal ll ly slama fi salaati qabla almaqrib asxaabta rasuulka waa isku khilaafeen buu yidhi salaada maqribka ka hor la tukado falam yara bacduhum qaarkood maynan arkin asalaata qabla almaqribi maqribka ka hor salaada la tukado waqad ruwiya can gayri waaxidin hal wax ka aan ahaynna waxaa laga wariyey min asxaabi nabiy sal l slam annahum kaanuu waxay ahaayeen yusalluuna inay tukanayeen qabla salaati almaqribi rakcatayni salaada maqrib ka hor laba ragcay tukan jireen bayna aladaani waaliqaama anas waa ka dhahayaba waxaan u degdegi jirnay tiirarka si aan sutro uga dhiganna waa ku tukan jirnay nebigana nagama celin jirin wa qaala axmedu wa isxaaqu in sallaahumaa hadduu tukada labadaa ragco fa xasanun waa wanaagsan tahay wahada cindahumaa cala alistixbaab weyaan marka waa sunnanimo qaala baabu maa jaaa marka ragco salaadaas hadda maqribka ka hor la tukana annaga naguma badna ayb n meelo meelana waa ka jirtaa mana badna meelaha qaarkood waxayba moodayaan maqribku inuu tegayaba maxay tahay salaadan loo istaagaya laba ragco khafiifa marka labadaa ragco maqribka ku tegi maayo xataa cala alqowli aljadiid fi lmadhab marka la qabto iyadoo weliba qowlulqadiimku raajix uu yahay oo maqribka waqtigiisa yamtadu ilaa haybuubati shafaq sida imaamu nawowi taxqiijiyey haddana xataa haddii laga soo qaado qowluljadiidku labadaas ragco waa khafiif waxba ma dhibaysa marka ninkii tukanaya inuu iska tukado baabu maa jaaa fi man adraka rakcatan min alcasri qabla an taqruba shamsu baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu ubaab yahay jaaa ku yimid fii man adraka qofkii soo haleelay rakcatan rakca min alcasri ka mid ah qabla an taqruba shamsu qoraxda intaynan dhicin waqtiga maxaa lagu haleelaa waay marka baabkan qofka waqtiga muxuu ku haleelaya haddii salaada waqtigeedii uu ka haleelo hal ragco wax la eg waqtiga waa soo gaari qaala xadaana alansaariyu isxaaq bnu muusa alansaari qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa malik bnu anas can zayd bni aslam can acطaaء bni yasaar wacan busr bni saciidi wacan ilacraj saddexdoodaas siman cataa busr acraj yuxadiثuunahu can abi hurayrata can الnabiy sal ly slam qaal man adraka min asubxi rakcatan qofkii soo haleelo subaxa ka soo haleela ragcad qabla an tadluca shamsu intaysan qoraxda soo bixin faqad adraka subxa subxii waa haleelay ninkaas waman adraka min alcasri qofkii kasoo haleelo rakcatan rakco qabla an taqruba shamsu qoraxda intaynan dhicin faqad adraka alcasra casrkii waa haleelay xadiidku marka wuxuu leeyahay mafhuum mafhuumkiisu waxay tahay ninkii ragco ka yar soo haleelo waqtigii inuunan haleelin waxaa kaloo xadiidka daahirkiisa aada moodeysaa in laga wado ninkii ragco ka soo gaaro salaada casir qabla alguruub ragco soo gaaro salaadii waa haleelay salaadii waa haleelay marka halka ragco ku gaabsanaa maya marka casirkii dhammaay halkaas ragco muu ka tukanaa maya waa haddii marka juz oo salaadaada ka midoo hal ragco dhan haddii waqtiga uu galo juska kalena bacda alwaqti ay dhacdo salaadaas adda waayo qalla ma aha xadiidku saasuu tusaa salaadaas inay tahay addo oo aynan qallo ahayn ee maahan marka salaadda wixii kale aad iska dhaafaysaa maahan ayb meeshaan marka culimmada waxaa kale kasii qaateen fadiilat ljamaaca maxaa lagu helaa bacdi laima waxay leeyihin ugu yaraan jamaacada ragca inuu ka soo gaaro haddii ragco uunan ka soo gaarinoo maalan uu soo gaaro ataxiyaad iyo wax lamid oo kale ugu dambeeyo ma helayay leeyihiin maalik iyaan filaa inay saas dhahay laakiin shaaficiyu shaafici wuxuu qabaa isagu marba haddii uu salaada jus ka mida hadduu kusoo gaaro jamaacada fadiiladeeda waa helaan leanna baabka fadiilada iyo ilaahay waa iska waa fadligiis waasac bal abu daawuudka waxaa ku soo aroortay ninkii gurigiisa ka soo baxo oo aan taqsiir samaynin oo soo weyse qaato soo dadaalo masaajidkii yimaado iyadoo la tukado yimaado ee isaga keligiis markaas iska tukada xataa ajrigii jamaacada waa hela mar haddiiba uu soo niyeysto oo soo dadaalo marka haddii kaas la siiyey mar haddii ninkaa la siiyey ajarkaas kan oo waqtiga qeyb ka midaba soo haleelay min baabi owla yacni salaada qeyb ka mida soo haleelay inuu jamaacadii fadiiladeeda inuu helo min baabi owlaa ayb xagga waqtigii marka waa kaasa xadiidka waxaa kaloo tusayaa inay dhici karto salaad qeybna inay ku dhacdo waqtiga qeybna waqtiga khaarijkiisa ay dhacdo addaa loo xisaaba fawaa'idaas dhan waa ku jirtaa qaala wafi lbaabi can caaishata xadiidkeedaa ku sugan qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanun saxiix wabihi yaquulu asxaabunaa asxaabteenna xadiidka sidaasay dhahayaan ashaaficiyu wa axmedu wa isxaaq asxaabunaada marka asxaabulxadiidu ka wadaa waxaa ku tusay waa kana shaafici buu sheegay axmed buu sheegay isxaaq u sheegay qaala wamacnaa hada alxadiidi xadiidkan macnihiisa wuxuu yahay cindahum agtooda lisaaxibi alcudri ninka cudurdaarka u saaxiibkaa waa salaadda aan kas u daahinin mithlu rajuli ninka yanaamu cani salaati buu ka hurdayaa ow yansaaha ama waa hilmaamayaa fayastayqidu waa soo kacayaa wayadkuru cinda uluuci shamsi ama wuxuu soo xasuusanayaa ow yadkuru yatadakaru cinda uluuci shamsi qoraxda markay soo baxayso agteedu xasuusanaya wa cinda guruubiha iyo markay dhaci rabto yani wuxuu ka wadaa ninkan la leeyahay waqtigii waa soo haleelay nin asxaabulacdaar waa laakiin nin jaad meeshaas iskaga cunaaya ama fadhi ku dirir ku jiro ama wax shar un ku howlan salaadiina kas u daahinayo inuu yidhaahdo qoraxda markay dhici rabtaan gebgabkasina isaga cudurdaarkan ma leh bal kaas xadiidku waatou ahaa tilka salaatu lmunaafiq tilka salaatu lmunaafiq tilka salaatu lmunaafiq jalasa yarqubu shamsa xataa idaa kaanat bayna qarnay shaytaanin ayuu istaagayaa qaama yanquru kamaa yanquru diiku sida diiqa uu biyaha kub kub kub u siiyo kale ayb kaas cudurdaar male baabu maa jaaa fi ljamci bayna salaatayn baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaaa ku yimid fi ljamci jamcin bayna salaatayni la jamciyo salaada jamcinteeda de calaa ayi wajhin yujmac wejkee salaada lagu jamciyaana culammada aragtidooda mid waa isku waafaqsan yihiin safarka safar in lagu jamciyo weliba madaahibta waxay isku sii khilaafsan yihiin jamcu taqdiimkaoo kale iyo jamcu taakhiirka jamcu taqdiimka xanafiyada ma ogola jamcu taakhiir bisay ogol yihiin meeshaas markaad haddii la yidhaahdo carafo markii la joogo jamcu taqdiima nebigu sameeyey iyaga marka waxay ku jawaabayaan jamciga nusuga iskale maahane wax maahan oo safar iyo baabkiis maahan dhameeshaasay ka baxayaanayb laakiin jamcu taqdiimku wuxuu ku soo arooray xataa mustakhraj abi nucaym riwaayo waxaa ku jirta nebigu marka uu rabo inuu safro bacdamaa qoraxda markay zuusho waqtiga duhurka hadduu rabo inuu dhaqaaqo ee safar uu ku jiro dego duhurkii baa la gaaray kadib uu rabaa inuu dhaqaaqo markaas duhurka la gaaray duhuri casirba waa isku jamcinaya waana soconaya kadib meeshaas marka de jamcu taqdiimkuu daliil u yahay ibnu xajar marka buluuqulmaraamka fiiri wuxuu sameeyey markuu axaadiidta jamciga keenay kabacdi riwaayadan abu nucaym uu sheegay marka riwaayada abu nucaym marka wuxuu ka wataa xanafiyada jamcu taqdiimka diidan een wax ku soo arooray male dhahayaanu uga dhigaa xujo ayb jamcu taakhiirka ma laysku diidana isaga maxaa kaloo wax lagu jamcin karaa waxay leeyihiin roobka roobka in wax lagu jamcin karo shaaficina waa qabaa qaar badanna way qabaan haddii roob jiro masjidka jamaacada dadka intay ay dhibtoo lahayeen xadiidkan soo socdayna macno noocaasa ku xambaareen jirada iyada salaada ma loo jamcin karaa wuu sheegi doonaa shaafici ma ogola imaam axmed iyo isxaaq laka waa ogol yihiin qofku hadduu aad u xanuunsanayo ay dhibayso inuu hadba laba waqti kala tukado salaadihii isku darmaaya marka hal mar inuu tukado oo markaas iska joogo wejkaasna marka waxaa qaba axmed iyo isxaaq shaafici laakiin matar iyo safar bis salaada in loo jamciyo u qaba sida kale marka ina salaata kaanat cala almuuminiina kitaaban mawquutan mid walba waqtigeeda in la tukado ayib jamcu haddana weliba wax macno kalena waa wataayo qaar baaba culummadu waxay leeyiin xataa haddii safar lagu jiro marka jidka lahaayo la socdo unbaa la jamcin karaa laakiin safar oo la degan yahay safar baa ku dhex jirtaa waa iska waa degtay ilaa caawaad meeshaas joogaysaa mar haddaad degan tahay salaad walba waqtigeeda in la tukado waay dhahaya laakiin taas xadiidka iyadana wuxuu keenay ibnu xajar nebigu markuu tabuug joogay sal ll salam tabuug buu labaatan maalin ku dhowaaduu joogay kastoo socsocod yar uu soo gelaya wuxuu yidhi saxaabiga fakharaja fasala duhra waalcasra uma dakala uma kharaja fasala almaqriba waalcishaaa uma dakala uma dakhala iyo uma kharaja marka nin degan unbay ka suurtoodaan nin socod ku jira dakhala iyo kharaja midna lama dhaho marka safar ama deganaaw ama soco waa loo jamcinaa qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa abu mucaawiya wa huwa moxamed bnu khaasim adariir can alacmash can xabiib bni abi haabitin can saciid bni jubayr waa soo marnay can ibni cabaasin qaala jamaca rasuulu llahi sal l slama xabiib bni abi haabit xageen kusoo marnay yaa xasuusan ya maraanba aada uga hadalnayba soo curwo xadiidkay ahayd kaasko aan xadiisulqubla caaisha markay leedahay rasuulka bacda aswaajihi oo dhunkaday mana weyse qaadanin xadiidkaasaan kusoo marnay waana cilaysnayo xadiidkaas dacfigaba asagoo hayo oon ka maqlin curwa ayb can ibni cabaasin qaala jamaca rasuulu lahi sal l slam nebigu waxuu jamciyey bayna duhri waalcasri wbayn almaqribi waalcishaai maqrib iyo cisho bilmadiinati madiina bilmadiinati marka la yihahdo safar ma jira ogaaw bilmadiinati leanna nebigu inuu madiine musaafir ku noqdo suurtagal maaha waa jooga negi wa muqiim min gayri khawfin cabsi la-aan walaa madarin roob la-aan iyadoon roob jirin cabsina jirin qaala faqiila libni cabaas ibni cabaasaa lagu yidhi maa araada bidaalika nebigu muxuu ka waday muxuu arrintaa kala doonay qaala waxau yidhi araada waxuu doonay anlaa yuxrija ummatahu ummaddiisa inuunan dhibin xadiidkan marka warkiisu waa aada u badan yahay daahirkiisa waxaa ka muuqda safar la-aan roob la-aan cabsi la-aan haddana salaad la jamcinaya ka muuqata daahirkiisasaasmarka qaar waxay yidhaahdeen mariid jiray ku xambaareen jirada lafteeda min gayri maradin aa soo aroortay ibnu cabaas asaga laftirkiisa basra asagoo qudbaynaya ayaa nin yidhi maqribkii galay markaasuu yidhi asalaata asalaata markaasuu wuxuu yidhi ijlis atucallimuna sunnata fariisuu yidhi adigma sunnadana barayo hadalkiisiiu sii watay markii dambena inuu jamciyaa la sheegay waxyaabahaas dhan marka ishkaalaad ay leeyihiin qaar waxay yidhaahdeen aimada jamacan ma ahan jamci safarka oo kale waa jamac suuri ah waxay yidhahdeen waa jamcun suuriyun suuraduu jamac ka yahay salaad walba laakin waqtigeedaa la dukaday oo nebiga intuu gadaal u dhigay duhurkii aakhiri waqtigiibuu tukaday casirkaa hore ka soo galay awal waqtiuu ka tukada casir ninkii fiirinaya inuu jamciyeybuu u malaynaa xaqiiqadana mid walba waqtigeeday dhacday jamaca suuriga marka qaaraa ku xambaaray laakiin waxaa la yidhi araada anlaa yuxrija ummatahu iyo saas taas iyadaaba dhib ku sugan yahayba sababto a waqtiga maanta dhan in la feeriyo salaadii maanta dhan la sugo iyadaaba dhib ku sugan yahaa layidhi jamaca suuriga marka ibnu xajar iyo xoogaa waxbuu ka muujiyey ibnu siriin isaga wuxuu yidhi arrintan qofka hadday xaajo dhib badan haysato inuu sameeyo marmar inuu sameeyo oo dhib badan ou haysto ama xaaja haysto haysato ayaa lagu xambaaraa laakiin uu sacaado ka dhigan marmarna waa dhacdaa iyadoon madarna roobna jirin jiro kale jirin safarna aan lagu jirin salaadihii in markaa dhib ay tahay in mid walbaa waqtigeedana lagu tukado maraynan suurogelaynaa jirta dadaa jiran maalan ninkii wuxuu ku jiraa maalan dadkan caafimaadka aad masaa-ishaas ugu imaa kartaan dhakhtarkii saaladii qalliinkuu ku jiraa qofuu alla badbaadina lix saac iyo qalliinka uu iska socdaa lixdii saacna salaadda waa tegey haddii hadda ha laga soo taga la dhahana waxaa laga yaabaa naftan inay khatar gasho markaasoo kale ma laga faa'iideysan kara maya xadiidkan waa laga faa'iideysan karaa markaasoo kale araada an laa yuxrija ummatahu mararka qaar adoon safar ku jirinoo magaalooyinka waaweyn baabuuraa wadaa meel aad ku leexata male jidkiina waa jid khad sariic meel aad ku leexan karta male waqtigiina waa tegaay haddii mararkaasoo kale laga faa'iideysto xadiidkan ceeb ma leh araada an laa yuxrija ummatahu laakin waa inaan caado laga dhiganin ibnu siriin marka warkiisu saas waay qala wfi lbaabi can abi hurayrata qaala xadiidu bni cabaas qad ruwiya canhu min gayri wajhin ayaa lagu wariyey rawaahu jaabir bnu zayd waa abu shacthaa wa saciid bnu jubayr cabdullahi bnu shaqiiq alcuqayliyu qaala waqad ruwiya ayaa wariye waqad ruwiya can ibni cabaas waxaa laga wariyey can nabiy sal l slam hayru haadana waa laga wariyey waa kan marka ayru haada waa kan soo socda qala xadaثna abu slma yaxya bnu khalafin اlbasriyu wa huwa aljubaariyu saduuqu akhraja xadiiثahu muslim wabu dawuud wالtirmidiy wbnu maaja qala xadaثna almuctamir bnu sulaymaan can abiihi waa sulaymaan bnu bilaal sulaymaan bnu irkhan can xanashin xanash naanaystiisa magaciisa waxaa la yihi alxusein bnu qays alxusein bnu qays alraxabiyu matrukun ninkan marka aad u daciif u yahay can cikrimata can ibni cabaasin can اnabiy sal l slama qaal man jamaca bayna salaatayni laba salaad qofkii jamciyo min gayri cudrin cudurdaar la-aan faqad ataa baaban ayuu la yimid baab ayuu yimid min abwaabi اlkabaa'iri abwaabta kabaa'irta ka mida albaab wuxuu galay marka albaabta kabaa'irta ka mida marka waa dembi kabiira buu ka wadaa xadiidkan laakiin waa daciifo ninka xanash ayaa ku jiro oo daciifa wa xanashun hada huwa abu caliyin الraxabiyu wa huwa xusein bnu qays wa huwa daciifu cinda ahli اlxadiiث waa kaas dacafahu axmadu wagayruhu wاlcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi waa kan laakiin camalu ahli اlcilmi sidan inaan salaad la jamcinin anlaa yajmaca bayna salaatayni labada salaad dhexdooda inuunan jamcinin ilaa fi safari aw bicarafa safar in lagu jiro ama carafo iyo la jooga maaha qaala warakhasa bacdu ahli lcilmi waxay ruqsayeen min ataabiciina taabiciinta ka mida fi ljamci bayna asalaatayni lilmariidi qofka jiran wa bihi yaquulu axmedu wa isxaaq wa qaala bacdu ahli lcilmi yajmacu bayna asalaatayni buu jamcinayaa fi lmadari roobka wa bihi yaquulu shaaficiyu axmedu wa isxaaq walam yara shaaficiyu shaafici ma arkin lilmariidi qofka jiran an yajmaca bayna salaatayni labada salaad inuu jamciya ma arkin isaga ayb xadiidkan marka waxyaabahaasu marka u ka sheegay dadka qaarkood waxaad arkaa meelaha qaar salaaddii waxay u jamcinayaan adduunyadooda darteed lama raba saas dadka qaar beeraha falo maalan maanta dhan tacabuu ku jiraa siduu jibaal iyo wax u gooynaayo maqribkii markuu soo yimaado ayuu shantii salaad ama afartii salaad hal mar uu tukana duhurkii ama duhurkii casirkii ma banaana taas adduunye salaad in loo jamciya ma aha dadadka qaarkoodna waxaan arkay meelahaas dibadahaas iyo waktiga cishaha oo kale aad u daahayo shan saac oo kale u gaaraa cishaha leanna maqribkii baa waxaa la tukanaa afar saac cishihii ugu yaraan shan saac waay salaaddii subaxna waa siddeed saac iyo bar waxba uma dhaxayn waa isa saaran yihiin dadkii marka waxay leeyihin dad waa shaqaynaynaa annaga inaan shaqaynaan rabnaa haddii aan maqrib usoo jeedno cisho usoo jeedno salaad subax u kacno waqti waa qofkii ma shaqay karo haddii adiga aadan shaqay karin wax adig ku taalo waay afar bilood salaad in la jamciya maaha waxaas caadadaas afar bilooday socone afar bil marka joogto ma laga dhigan karaa in la jamciyo maqrib iyo cesho iyo marna duhurkii casirkiia ay jamcinayaan shaqadii waxaa laleey maanta dhan ka soo bax tuko soo gal tuko soo gal ay noqone mana lagu ogolay kuleeyihin meelahaas gaalada maxay samaynayaan marka duhurkii iyo casirkiiba maqribkiiba waxaa la tukanaaba sagaal saac iyo afartan iyo shan daqiiqa qoraxdu dhace salaadii duhur lix saacay soo gelee tii kale casirkii siddeed saacuu soo gelaa waxbaa isa saaran yihiin markaasna waxay rabaan inay duhurka iyo casriga casarka waqtiga qadada inay ku tukadaan bisalaad dambe aysan u dhinaanin waxaas marka barnaamij adduunyo waa barnaamij maahan ilaahay lagu caabudi raba ma ahan qofkii marka isaga inuu salaada waqtigeeda ku tukada ma la jamci kara wixii daruuro aad u dhaafsiisan oo aad u daran oo sanadkii ama dhowrkii sanaba mar imaanayso halkaas mar dhib male baabu maa jaaa fii bad'i ladaan baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaaa ku yimid fii bad'i ladaani aadaanka bilowgiisii hore aladaan luqatan waa aliclaam sharciguna waa aliclaamu bidukhuuli اlwaqti bialfaadi makhsuusa qaala xadaanaa saciid bnu yaxya bni saciidin ilumawiyu qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa moxamed bnu isxaaq can moxamed bni ibraahim ataymiy can moxamed bni cabdillaahi bni zayd ninkan marka waxaa dhalay aabihiisu ka warinaa moxamed bnu cabdillaahi bni zayd bni cabdirabbihi ayb wa hiqat akraja xadiidahu albukhaariyu fii khalqi afcaali اlcibaad wamuslim wاlarbaca can abiihi oo cabdullahi bni zayd a qaala lamaa asbaxnaa markaan soo waabariisanay ataytu rasuula allahi sal l salam nebigaan u imid faahbartuhu biru'yaa ru'yadii aan arkaan uga sheekeeyey oo aadaanku ku riyooday faqaala nebigu wuxuu yidhi ina haadihi tani la ru'yaa xaqin xaq ru'yadiisu waa ru'yo xaq ah waa min idaafati asifati limawsuufiha ru'yaa iyo xaqin sifay mawsuufa isu yihiin waa laysu idaafeeyey haddana mararka qaar waa dhacda faqum istaag maca bilaalin bilaal la istaag oo u sheeg fa inahu isagaa andaa dheer aw amadu ama aw qaala amadu ama isaga ayaa codkiisa uu taagan yahay u dheer yahay ow amase amadu isaga ayaa kaa dheeraan badan sawtan xagga codka minka adiga fa alqi calayhi ku rid marka ku tuur korkiisa sheeg bar maa qiila laka wixii lagu yidhi waliyunaadi bidaalika hana ku adima sidaas qaala falamaa samica cumar bnu lkhadaab markuu maqlay nida'a bilaalin bilaal aadaankiisa bisalaati oo u addimaayo kharaja ilaa rasuuli illahi sal l slam nebigu u baxay wa huwa yajuru isaarahu isagoo ordaayo degdegayo maca uwistiisii jiidaayo ane argagaxa iyo soo orodka iyo degdegaa ka keenay wa huwa yaquulu wa huwa yaquulu isagoo dhahaya yaa rasuula allah waladii bacahaka bilxaqi baan ku dhaartay alleh xaq kugu soo bixiye laqad ra'aytu mila aladii qaala wixii uu yidriyoo kale ayaan anigana ku riyoodoon arkay qaala waxau yidhi qaala faqaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku wuxuu yidhi falilaahi alxamdu ilaahay baa ammaan iyo mahad iskale fadalika ahbatu kaas ayaa marka fadalika kaagaas ayaa ahbatu sugnaansho badan mar haddii ru'yadaada iyo ru'yadiis iswaafaqdeed qaala wa fi lbaabi can ibni cumar marka ru'yadeeda nebigaa marka qiray qaala xadiidu cabdillahi bni zayd xadiidun xasanun saxiix wqad rawaa hada alxadiida waxaa wariyey ibraahimu bnu sacdin can moxamed bni isxaaq atama isagoo dhammaystirnaan badan min hada alxadiidi ka dhammaystirnaan badan wa adwala ka dheer wadakara fiihi qisata aladaan ayuu sheegay mathnaa mathnaa aadaanka inuu labalaba yahay waliqaamati maratan maratan iqaamaduna inay halhal tahay wa cabdullaahi bnu zayd saxaabigaa huwa bnu cabdirabbihi waay wa yuqaalu ibnu cabdirabbinna waa la yidhaha walaa nacrifu lahu can inabiy sal l salama uma naqaana buu yidhi nebiga inuu ka warinaayo shay-an wax yasixu ansaxaya ilaa hada alxadiid alwaaxida fi ladaani halkan xadiid maahan qaala wacabdullaahi bnu zayd bni caasim almaasiniyu nin kale oo marka lagu qaldi kara magaciisa oo kuugu baraarujinaa cabdullaahi bnu zayd bni caasim almaasiniyu laakiin lahu axaadiidu can inabiy sal l slam ninkaa asaga xadiid buu leeyahay nebiga uu ka warinayo wahuwa camu cabaad bni tamiim waay masoo marna annaga kaas xageen kusoo marna kitaabu dahaaraha cabdullaahi bnu zayd ibni caasim saaxib alwuduu a la yidhaha kanna waxaa la yidhaha saaxib ladaan isku magac waaye magaca aabahana iskaga same qaala xadaanaa abu bakrin abu bakr bnu abi nadr abu bakr bnu nadr ayaa la yidhaha abu bakr bnu nadr bni abi nadrina waa la dhaha wa huwa hiqatun akhraja xadiidahu muslim wtirmidiyu wanasaa-iyu qaala xadaana alxajaaj bnu muxamed wahuwa almisiisiyu alacwar hiqatun habtun lakinahu اkhtalطa fi akhiri cumrihi lama qadima baqdad akhraja xadiidahu aljamaaca ama rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qaala qaala bnu jurayjin ibnu jurayj wuxuu yihi cabdulmelik bn cabdilcaziiz ibni jurayj ahbaranaa naaficu can ibni cumar qaala kana almuslimuuna waxay ahaayeen xiina qadimuu lmadiinata markay madiino soo galeen yajtamicuuna waa kulmaayeen fayataxayanuuna salawaati salaadaha waqti unbay ku fiirsanayeen oo ninka wax salaadda uu ku garta ma jiri jirin waqti go-anna ma lahayn hadba waqtigii markaas markaa qofka inuu soo hormaraa dhacayso in laga hor tukadaa dhacaysay waqti ma jirin fayataxayanuuna salawaati salaadda waa iska gooraysanayeen walaysa yunaadii biha axadun qofna ma aadaanay ma adimaynin fatakalamuu yowman maalin bay hadleen fii dalika shanigaas wax aan ku garanno salaada in waqtigeeda galay aan samaysano faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen ittakhiduu naaquusan gambaleel samaysta yeesha mithla naaquusi nasaara oo kale ah wa qaala bacduhum dadka badanaada wixii jiri jiray unbay wax ku dhisaan wax aan jiri jirin waxba ma ku dhisaayaan dadka wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen ittakhiduu qarnan buun samaysta gees mithla qarni lyahuud geeska yahuudda ay yeerisoo kale buun yeeriy qaala faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi awalaa tabcathuuna rajulan yunaadii bisalaa miyaydnan diraynin nin salaada addimo dadka ugu dhawaaqo qaala faqaala rasuulu llahi sal l slam rasuulka wuxuu yidhi yaa bilaal qum istaag fanaadi bisalaat salaada addin marka bacdi riwaayaatna waxay leeyihiin gambaleelka nebiga wuxuu u diiday nasaaro camalkeed waayey kan yahuud buu u diiday alfaadan marka fiican ee macaani towxiidka ayaa marka calaamad looga dhigay salaada inay soo gasho qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu saxiixu gariibu min xadiidi bni cumar qaala baabu maa jaaa fi tarjiici fi ladaan tarjiica wixii ku yimid aadaanka dhexdiisa cadayntiisii u baab yahay tarjiica waxa waye celcelinta waxaa la celcelinaana waxay tahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar markuu dhaho intuusa ashhadu an laa ilaha illa allahu dhihin hoosa u dhahaa ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah ashhadu anna muxamadan rasuulullah markaas kor u qaada marka ashhadu an laa ilaaha illa allah sidaasuu marka u wadaa tarjiicaasuu marka wx u baaba aadaankuna sidiisa nebigu markuu madiino joogay sal alla ly slam bilaala addimi jiray makana markii la furtay abuu maxduura ayuu u dhiibay mu-adin ka dhigay masjidu qubaana waxaa ka adimi jiray sacad alquradi saddexdaas mu-adinaa jirtay bilaal ibnu ummi maktuumna waa la adimi jiray dabcan marka aadaanu bilaal isaga wuxuu ahaa tarjiic ma lahayn wax tarjiic layidhaha bilaal aadaankiisa ma lahayn iqaamadiisuna halhalay ahayd ilaa qad qaamat isalaah maahan abuu maxduura nebigu wuxuu baray tarjiic sidaan hadda aan sheegayo baro tarjiica abuu maxduura saasuu nebigu baray sal l slam ee iqaamadiisuna waxay soo aroortay sida badan labolabo marka culummada imaamu shaafici isaga aadaanka wuxuu ka qaatay abuu maxduura aadaankiisa tarjiicuu sunnayna lianna alfaadaas ziyaadada ziyaadatu ajrin wa fadlina ku jirta iqaamadana wuxuu qaatay tii bilaal iqaamada marka waa halhal ilaa lafduliqaama maaha ayb marka sidaas saas u kala qaatay imaam axmedna aadaankii bilaal iyo iqaamadii bilaal u qaatay xanafiyaduna waxay qaateen aadaankii abimaxduura iyo may aadaankii bilaal iyo iqaamadii abimaxduuray qaateen cagsiga shaaficiyada waxay yidhaahdeen marka weliba iyaga naskhi iyo wax lamid ay sheegeen oo abimaxduura markii la baray aadaanka iqaamada halhal in laga dhigo waaba la nasakhay dheheen wax naskhi la yidhaahna ma jiro inuunan jirin waxaa ku tusaayo nebigu markuu maka ka soo noqday oo uu soo galay madiina bilaal sidiisii u adimi jiray una aqimi jiray marka wax la nasakhay male sidaana waa fiican tahay sidaana waa fiican tahay qaala xadaanaa bishr bnu mucaad qaala xadaanaa ibraahimu bnu cabdilcaziiz bni cabdilmalik bni abi maxduura qaala ahbaranii abii wajadii jamiican can abi maxduurata ana rasuula اllahi sal l slam aqcadahu waa fariisiiyey wa alqaa calayhi aadaana aadaankii buu ku riday xarfan xarfan qaala ibraahimu mila aadaanina aadaankeenna oo kale weliba abuu maxduura wiil yarow ahaayo iyagoo badan ayuu nebiga arkay oo aadaanka jilaayo oo aadaankay isku adimayo kale iska dhigdhigayeen ilmo yareeray ahaayeen waa uu yeeray nebiga waa dhegeysta marka nin kastaa gaar markuu u dhegeystay abuu maxduurow marka muadin ka dhigay isagoo nin yar markaas qaala bishrun faqultu lahu waxaan ku yidhi acid calaya igu soo celi fawasafa aladaana aadaankiibuu tilmaamay bitarjiici buu ku tilmaamay qaala xadiidu abi maxduurata fi ladaani xadiidun saxiix waqad ruwiya canhu min gayri wajhin wa calayhi alcamalu bimakata maka sidaasaa looga camal falayo wa huwa qowlu shaaficiyi waana imaamu shaafici qowlkiisa qaala xadaanaa abu muusa mxamed bn lmuhanaa qaala xadaanaa cafaan wahuwa bnu muslim asafaar qala xadaanaa hamaamu can caamirin alaxwal can makxuulin can cabdillahi bni muxayriiz can abi maxduurata ana nabiya sal l slam callamahu ladaana buu baray tisca casharata kalima sagaaliyo toban kelmad isagoo ah waliqaamata iqaamadana sabca casharata kalima toddobiyo toban marka wuxuu ku daray tarjiici baa dabcan ku jiro ayb marka allahu akbar hal kelmaday noqona allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar tarjiici markaad wax dhan isku darto sagaal iyo toban erey sagaal iyo toban jumlo waay marka iqaamadana toddobiyo toban kelmad waay aadaankii hadda marka maxaa loo tirinaa marka alfaadiisa tiradan macnaha marka waxay keenay towqiifi waaye aadaanka aadaanka qofna kuma ziyaadi karo wax waxna ma laga dhimi karo towqiifi waay erey marka in la ziyaadiyo ma la rabo ma la ziyaadin karo shiicadan marka aadaankooda wax ka tiro badan ashhadu ana caliyan weliyullaahi ku ziyaadinayaan waxay ku ziyaadinayaan xaya calaa khayr alcamal in allaha malaa'ikatahu waa ku ziyaadinayaan in allaha malaa'ikatahu anaga lafteenna waa xaggaasaan ka keenaan umalayna meelaha qaar waa lagu daraa aadaanka markuu dhamaada alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin in allaha malaa'ikatahu ku dhufan salliga in la salliyo aadaanka markii la ajiibo kabacdi isaga waa soo aroortay laakiin aayaddan aadaanka ma lagu dari karo nebiga hortiisana loogama adimin mana sheegin culummadii hore waxyaabahaasay marka shiicada aadaankoodu marba waxbay isaga dardaraan marka aadaankii waxaa loo leeyahay sagaaliyo toban toddobiyo toban wax kooban waan intaas inaan laga badinin marka qaar marka waxaan arki jiray ayagana ku daraya ashhadu ana sayidana muxamada rasuulullah sayidanaayuu ku ziyaadina haddaad tiraasaan nebiga sayid maahanooyuu ku leeya waxaan dhanaa marka meesha ka baxaya masjid magaalada hoose ku ooli jiro saas un looga adimi jiraa jire ayb ma la ziyaadi kara marka aadaanka tawqiifi waa inta uu kusoo arooran baa laysagaabana qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wabu maxduurata ismuhu samuratu bnu micyarin ayaa leeraa wqad dahaba bacdu ahli اlcilmi waxay ku tageen ilaa hada kan fi ladaani aadaanka waqad ruwiya can abi maxduurata waxaa laga wariyey anahu kana yufridu liqaama abuu maxduura waxaa laga wariyey iqaamada inuu halhalka dhigi jiray hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslm cla nabiyina mxamed